haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo salaamaha caashicuud iyo daandure
barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii labaad ee bisha ramadaan ayaa durbaba la galay ilaahay kheyrkeeda ha inoo reebo mar haddii toddobaadkii labaad la galay kii saddexaad kii afraadna ku xiga kadibna waa la ciida ibraahim osama haddii ilahay ciida ciida ciida ayaan mar dhow ayaan mar dhow degeystayaashu ciyaari doonaa hase haatee ramadaantaanu ku guda jirnaa weli qaybaheedii weliba ugu horreeyey warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto toddobaadkan waxay ka timid oo warqad aad u qurux badan waxaa ugu horreysa hooyo xabiibo suubow ibraahim iyo hooyo faadumo kerow iyo sidoo kale faadumo cali nuur ibraahim iyo xasan cali nuur ibraahim iyo maxamed cali nuur ibraahim iyo raxmo cali nuur ibraahim cabdinaasir cali nuur ibraahim iyo sacad cali nuur ibraahim iyo nasteexo cali nuur ibraahim iyo qureysho cali nuur ibraahim iyo caasho luul aamiin baa la yidhi iyo sidoo kale shukri aamiin iyo maxamed cali bidaar iyo asxaab kaloo fara badan waxaa ku jirta maymuuno maxamed maxamuud iyo sangaaban xasan maxamuud iyo aadan xasan maxamuud iyo isxaaq xasan maxamuud iyo ugu dambeyntii maxamed xasan maxamuud dhammaan dadkani waxay kala joogaan garowe burtinle baydhabo iyo bardaale waxaanay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen mukhtaar cali nuur ibraahim iyo xaaskiisa xaawaluul xasan maxamuud oo arooskoodu ka dhacay gobolka baay gaar ahaan degmada bardaale taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen toddobadii bishan juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan way ku duceeyeen annaguna aamin ayaan u raacinayna dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer cabdinaasir aadan maxamed gaas iyo cumar maxamuud maxamed iyo awowe maxamed sheekh xasan iyo kaltuuma sheekh cabdiraxmaan iyo adeer mukhtaar gaajo iyo adeer salaad garaash iyo adeer sheekh ibraahim aadan madgaale iyo waxay yidhaahdeen xamdi aadan maxamed gaas adeer cali aadan maxamed gaas iyo hooyo ruqyo cali xasan iyo awowe cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo durayaana maxamed xaaji dadkaasi waxay kala joogaan qardho baydhabo muqdisho hargeysa laascaanood iyo dunida dacaladeeda waxayna tahniyad u dirayaan cabdinuur aadan maxamed gaas iyo hooyo muslimo cabdulaahi oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada qardho wiilkaasna waxaa loo bixiyay yidhahdeen cabdulaahi cabdinuur waxaanay leeyihiin allah kadhiga kii soo barbaara aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan gaaban haddaan ku daro markana waxaa la yidhi hambalyo aroos waxaa diraya baa la yidhi hooyo faadumo cumar isxaaq iyo caruurteeda oo kale ah cabdiraxmaan shariif ibraahim cali shariif ibraahim saynab shariif ibraahim iyo cabdulaahi shariif ibraahim ibraahim warqadan hakad male joogsi male anunba iska dhaadhicina sidaas tahay iyo sidoo kale xaawo shariif ibraahim iyo aadan shariif ibraahim iyo xasan shariif ibraahim iyo yuusuf shariif ibraahim iyo xaliimo shariif ibraahim iyo daahiro shariif ibraahim dhammaantood waxay tahniyad u dirayaan asxaabtaasi aan soo sheego oo dhan yunis shariif ibraahim iyo ayaana diriyey arooskoodu ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar waxaan ilaahay uga baryaynaa bay leeyihiin kuwii isku nagaada ubad kheyr qabana kala hela aamiin dhinacii heesaha dhegeystayaasha nasta ugu horreysa aan usoo qabanina waa ramadaaney ramadaaney waa mid ka mid a heesaha ramadaanta ibraahim oo weliba aan kuwoodan sida weyn u jecelahay markiiba soo xasuusiya in bil ramadaan la galay sidee loo qaadi jiray horta qadijifooda codkeeda ma ku dhegeysanaa
محمد رب تسافر
waxaan ku noqonaynaa dhinacii dhabbaalada waxaa noo baaqayo hooyo cibaado sayid maxbuub iyo hooyo siraad abuukar xaaji xuseen iyo aabbe duraan warsame iyo aabbe faarax warsame iyo qadar duraan warsame iyo nimco duraan warsame iyo maxamed duraan warsame aadan faarax warsame iyo hibo faarax warsame iyo waxay yidhahdeen sede faarax weeraro iyo cabdulaahi cabdinaasir caanugeel iyo mustafe kilic warsame iyo dhammaan reer duraan warsame iyo reer farax warsame waxa ay joogaan soomaaliya kenya canada maraykanka iyo waxay yidhahdeen meelo kale oo dunida ah waxayna taaniyad u dirayaan axmed duraan warsame iyo waxay yidhahdeen khadre faarax oo wiil ugu dhashay cabad waaq waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin ducadana waa daandurey iyo caashicuud waxaan leenahay maxamed amiin soo barbaar allah kaa dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhammaalkanna waxaa ugu horreeya asxaabta ku qoran abe maxamuud dhiblaawe hiraabe iyo hooyo salaado aadan guure iyo aadan daahir dhiblaawe hiraabe iyo sidoo kale adeer faarax dhiblaawe hiraabe iyo adeer yuusuf geedi hiraabe iyo eedo culumo dhiblaawe hiraabe iyo eedo dahabo maxamuud calasow iyo habo waa la yidhi dahabo aadan guure iyo abtinuur aadan guure iyo nimco maxamuud dhiblaawe cumar maxamuud dhiblaawe mascuud maxamuud dhiblaawe wuxuu ku magac dheer yahay ozil iyo cabdirasaaq maxamed dhiblaawe iyo hani maxamed dhiblaawe iyo xaliimo maxamuud dhiblaawe saygadi caruurteeda iyo maxamuud maxamed xalane wuxuu ku magac dheer yahay gurume iyo sidoo kale hani axmed nuur waa honest iyo ugu dambayntii nuurto cali roble iyo caruurteeda iyo muro guure maxamed warqad gadaal bayba kasoo furfuratay waa tahay iyo sidoo kale faadumo cali xagale iyo caruurteeda dhammaan dadkani aana soo sheegno oo dhan waa la yiri ee warqada ku qoran waxay hambalyo aroos u dirayaan arooskii aroosada kale ah daahir maxamuud dhiblaawe iyo marwadiisa baa la yidhi qaaliga ah shamso xasan ciid oo meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya kuna aqalgalay baa layidhi magaalada oslo ee wadanka norway taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan aynu ku jirno juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin arooskooda waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii ay ku kala helaan ubad khayr qaba aamiin dhinacii heesaha mar kale ibraahim oo haddaan jalleecno bal aan soo qabto mid ka mid a heesaha diiwaanka noogu jiro toddobaadkan waa baaq iyo fanaanka nimcaan hillaab
అదోకో పరంబలాడే అదోకో పేరకాడే అదోకో పాకయా పాకయా పాకయాడే అదోకో పరంబలాడే అదోకో ಬೇರಕಾದೆ ಅದು ಪಾಕಯ ಪಾಕಯ ಪಾಕಯಾದೆ ದಾದು ಕಾರವಾದೆ ಉರೆ ಕೈಸೋ ಉರೆ ಕೈಸೋ ಜುವಾಗಡೆ شاغم بين شين ولا عنا ولا ولا عنا وما بدني بدو كار بدني ورقا يسو ورقا يسو شو عودي شاغم بين شين ولا عنا ولا ولا عنا وما بعدين فريد غام وجبند كمو بيت الحسابين بستي ويندرتاد إلا هذا مو بغسون ده وكاوي السديد طريقة مجرنة كمو بير ترلح وسابنة بستي ويندر تهدي إلا هدمو بغصونة وكان ويان سديدة حدقادي وسبو غيادي يجوبو بحادي بقي سادا بقي سادا يا ليدا بركنا تنور ليه مروبة حاتقادي مروس بفوق ايادك يجوب حادي بقي سابا بقي سابا يا ليدا تبكنا كل ليل حاتقادي وسكبو قيادك يجوبو بحادي بقي سادا بقي سادا يا بيضا بركنا كنولي
waa hagaag dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray cabdirashiid sheekh fiidle iyo waxay idhaahdeen xiirey sheekh fiidle iyo xaaskiisa iyo caruurtooda fartuun xiirey samsam xiirey caasho ibraahim iyo hooyo aamine carays iyo hooyo muumine carays iyo axmed sheekh bashiir iyo waxay yidhaahdeen faysal isaaqa faysal dhammaan reer sheekh bashiir iyo reer sheekh fiidle waxa ay joogaan soomaaliya iyo maraykanka iyo kenya waxayna taaniyad dhalasho u dirayaan maxamed xiire sheekh waxay yidhaahdeen afadiisa ayaan maxamuud cumar oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey xamsa ducadana waa xaggeena xamsa allah ka dhigay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca warqadanna waa warqad tahaniyad aroos oo hawada loo marinayo baa la yidhi axmed cabdi axmed iyo marwadiisa xamdi maxamuud cigaal oo arooskoodu ka dhacay magaalada baa la yidhi sneeg ee waddanka netherland waxaana tahniyada diraya hooyo xabiibo cabdi hooyo aamine maxamuud cigaal hooyo cirshi maxamuud cigaal hooyo kifaax maxamuud cigaal iyo maxamed maxamuud cigaal iyo maxamed daahir mursal iidleh daahir mursal iyo maxamed saxane khaalid awdheere diiriye fardowso daahir mursal iyo sidoo kale asiili daahir mursal iyo sidoo kale baa layidhi reer dhalaweyn oo ugu horeeyo abe cabdi axmed iyo hooyo daynaba cali iyo eedo faadime axmed iyo eedo shamso axmed iyo abaayo sahre cabdi axmed baa layidhi iyo yuusuf cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed iyo abshira cabdi axmed dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadan hawada u marinayaan axmed cabdi axmed iyo marwadiisa xamdi maxamuud cigaal arooskoodu ka dhacay waddanka netherland waxaanay u rajaynayaan arooskoodu inuu noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhegaystayaasha caasho waxaan u soo qabanaynaa markana heestaan ku dhugeedu yahay gabdhuhu waxaa ku luqeynaya axmed cali cigaal
gardarada ka jecelo anigoo garawshale waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormukula xumaaday garta ruux yaqaano gardarada ka jecelo anigoo garawshale waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormukula xumaaday gobtaan barisaba melgeelka dheelmaday ama gora ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtaan
ama geesi ku cartamay geed qaadi gabdhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu daran maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray daran maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye kurabaadka hoosiyo iga daa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad goraha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo iga daa gilgilashada qurxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulahaa gedyaadi qurxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulahaa gedyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu garan maayo anigu
codka macaan fanaanka axmed cali egaal iyo heesta gabdhuhu intaasaan ku dhaafno warqadanna haddaan soo qabtay faahinow waxay ka timid hooyo faadumo ismaaciil iyo cali aadan ismaaciil iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sidoo kale qadan aadan ismaaciil iyo seegeeda iyo carruurteeda iyo muno aadan ismaaciil iyo seegeeda iyo carruurteeda iyo iida aadan ismaaciil iyo cayduruus aadan ismaaciil nimco cabdi muuse iyo cali maxamed suleymaan iyo dhammaan akhyaar kale baa layidhi oan halkan lagu soo koobi karin waxay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan boqorka baa layidhi injineer cabdiraxmaan aadan ismaaciil iyo xaaskiisa cusub baa layidhi marwa koos cali maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan hotel dalxiis baa layidhi waxaanay leeyihiin noqda kuwii aqalgalkooda soo dedejiya gabar iyo caano wiil iyo caanana ah waana ugu dacayna waa tahay dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed nuur ismaaciil iyo eedo xaawo nuur ismaaciil iyo caruurteeda iyo adeer cali nuur ismaaciil iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo asri daahir diirshe hooyo maryan cali shabeelo iyo ubax maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo deeqa maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo madiino maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda dahra maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo faadumo cali nuur seegeeda iyo caruurtooda siciido aadan nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo duco maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda abshiro maxamed nuur seegeeda iyo caruurtooda cabdiraxmaan aadan nuur xaaskiisa iyo caruurtooda axmed maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi cali nuur xaaskiisa iyo caruurtooda axmed cabdulaahi maxamed nuur iyo jimcaale maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo xabiibo maxamuud takar dadkaasna dhammaantood waxay kala joogaan soomaaliya u k maraykanka sacuudiga iyo zambia waxayna tahniyo jecelin gaarsiyaan aabbajaamac maxamed nuur iyo hooyo qamar cabdulaahi oo gabar ugu dhalatay gaalkacyo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey caaisho caaisho soo barbaar tii dalkeeda iyo dadkeeda anfacdana allaha kaa dhigo aniguna amiin ayaan raacinaya warqadana waxay naga soo gaartay ramadaan kariim baa marka ugu horeysa lagu soo bilaabay hambalyo dhalasho farxad lena waa la yidhi waxaana diraya baa la yidhi dahabo aadan iyo injineer borow iyo bare xasan iyo maxamed xasan iyo mahdi xasan iyo liibaan aadan iyo kheerto baa la yidhi kero waa keerto kero iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan oo kala jooga baa la yidhi kenya iyo baydhabo iyo baar dheere waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan isxaaq xasan iyo marwadiisa kaltuumo oo wiil ugu dhashay degmada saakow gaar ahaan baa la yidhi daarasalaam wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan ducada uha dhankiina baa layidhi marka wiilka ibraahim ku dhashay degmada saakow maxaad ugu duceynaysaa cabdiraxmaanow soo barbaar allah kaa dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfacaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cusmaan jeelle iyo hooyo bowo ibraahim imaan iyo maxamuud maxamed cusmaan mudu loo yaqaano iyo maryan maxamed cusmaan iyo cabdulaahi maxamed cusmaan riyo iyo ubax maxamed cusmaan luul iyo cabdifataax maxamed cusmaan iyo dhammaanba reer cusmaan iyo daynabo cumar aadan yuusuf cato iyo asad maxamed ciise cabdikariin saciid ibraahim habaryar caasho maxamed iyo habaryar cabdiyo ibraahim iyo reer bocor waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan aamino maxamed cusmaan amish iyo nuur maxamed cabdi oo gabadh ugu dhalatay cusbitaalka xerada dhagaxley gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen anzai waxaanay leeyihin ducada idinka la waaye anzai soo barbaar noqotay dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aniguna amiin ayaan u raacinaya warqadda ugu dambaysa ibraahim oo toddobaadkan waxay naga soo gaartay cabdisalaan maxamed maxamuud wuxuu ku magac dheer yahay cabdisalaan busi iyo cali maxamed sulemaan khadar cabdi ibraahim iyo mustafe yuusuf cabdi iyo guuleed axmed suudi iyo maxamed ibraahim aadan iyo maxamed ismaaciil ciise iyo ayuub ibraahim faarax muna axmed maxamed sulaakha axmed maxamuud casiisa cabdi khaliif iyo sidoo kale ifraax axmed aadan iyo hoodo maxamed cumar iyo hibe ismaaciil sulemaan iyo hodan cabdulaahi yuusuf iyo ugu dambayntii nimco cabdi muuse iyo dhammaan akhyaar kale oon lasoo koobi karin baa la yidhi waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan boqorka bay yidhahdeen injineer cabdiraxmaan aadan ismaaciil iyo xaaskiisa cusub warqadan goor dhaweyd waan aqriya waa marwakoos cali maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin noqda kuwii aqalgalkooda soo dedejiya gabar iyo caano wiil iyo caano gabadhaa horeysa wiilkaa ku xiga caasho heesta ugu dambaysa maadaha soo qabto masaaniga waad kala leexat ibraahim oo waa tii goor dhoweyd fanaanka axmed cali cigaalow lahaa gabdhuhu waxay ku faanaan guri ina yeela waxa guurka kugu diray garan maayo hadda waxaan hayaa nimcayaasiinoo leh isoo doon wax maisku haysaa isoo doon ha isoo doon haye xaggee laga doonaa marka waa halkii laga dooni jira ibraahim maxaa isku yeelyeelaysaa waa in reeraha loo tago gabadhii la doono lagu heshiiyo in lagu aamini karay in kale in reeruhu ay bal la fiiriyaan waxaa ku daluuqeynaya heestani cabdi holan iyo nimco yaasiin iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh ramadaanul kariim
iyo ugu dawada waxaan daminada qarsoon daraadtaadala quedhe waxaad dhirto wankore aruro igu dhae waxaan daminada qarsoon daraadtaadala quedhe waxaad dhirto wankore aruro igu dhae
intumaankayga degay naftaydii deqayo marnaba marnaba aanan daykaray
ciduntaad soo rogmanay naftaydii dalan darto igu daray igu daray dooxawey
intumaankayga
marnaba aanan denkarayn maxaan siidayay warka nafsigiigu siturko daradadada u nacay
waxaan ka addoonay degel degan duur kale aho dadiya dunyaba ka go'ay
maxaan siidayay warka nafsigiigu siturko daradadada u nacay
waxaan ka addoonay degel degan duur kale aho dadiya dunyaba ka go'ay
darale darwisrageed damirkiyo ayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadiyo mayla doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ila doontan ku dhiri
darale darwisrageed damirkiyo ayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadiyo mayla doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ila doontan ku dhiri
dalabkii aan jeclaayo dayaxi adduunko ibsodon ibsodon ibsodon dodobgale
darmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawadee waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin danduray iyo cashucuud